magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay tartanka orodka maaradoonka oo ay ka qayb galeen ciyaartooy ka kala socotay toddobaiyo tobanka degme ee gobolka banaadir iyadoo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo orodyahanka caanka ah cabdi bila cabdi ay orodka qayb ka ahaayeen tartanka orodka gaaban oo hirgelintiisa ay iska kaashadeen maamulka gobolka banaadir xiriirka olombikada soomaaliyeed iyo wasaaradda dhalinyaradii isboortiga soomaaliya ayaa loogu dabaaldegayay maalinta nabadda iyo horumarka isboortiga adduunka oo maanta ku beegan iyo sidoo kale maalinta ciyaartooyda soomaaliyeed wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha marwo khadiijo maxamed diiriye guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cusmaan iyo guddoomiyaha isboortiga gobolka banaadir xasan aadan xaaji yobrow wiish ayaa guul weyn ku tilmaamay qabsoomidda tartankan munaasabadan waa munaasabad weyn waa maalinta isboortiga iyo nabadda adduunka oo ah maalin caalami ah waxaa ku lamaansan maalinta ciyaartooyga soomaaliyeed nambarro ay wada leeyihiin nambarada ay ku ordaayeen oo haddii ay xiriir ka soo jeedaan iyo haddii degmo gobolka banaadir ay ka soo jeedaanba wasaaraddu waxay u diyaarisay dhammaantood shahaado sharaf ay ku xusaan in ay ka qayb galaan orodka gaaban ee muqdisho muqdisho mini mariton oo markii ugu horreeyay dalka ka dhaco haddeer intii qaran burburku nagu dhacay bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay nabaddu gacanteennay ku jirtaa horumarku gacanteennuu ku jiraa haddaan sidaan oo kale isu kaashanno isweheshanno danta guud iyo wadajirkeenna iyo midnimada ka shaqayno wax walba waa noo hirgelayaan maanta qofkii islahaa muqdisho si nabada looguma samayn karo tartankan oo kale indhihiisa ku daawado maanta qof kastoo bulshada nabadda jecel horumarka jecel ha u noqoto maalin ay ku dhiiradaan in inta dhiman horumarka iyo nabadda aan gacanteenna ku samaysanno bulsho walbo iyada ayaa wax qabsata dhammaantood way salaaman yihiin maanta waxaanu qabanay markii ugu horreysay tartanka muqdisho mina football oo loogu talmina mini marathon oo loogu talagalay maalinta lixda abriil oo maalin weyn u ah caalamka islamarkaasna soomaaliya maalin weyn u ah xagga ciyaartooyda orodka oo ka bilowday isgoyska kilomitir for ee bartamaha magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey taalada daljirka daahsoon halkaasoo guulaystayaasha abaalmarino lagu siiyey orodyahanada kaalimaha hore ka galay tartanka ee la guddoonsiiyey abaalmarinta maanta ayaa v o a ugu waramay dareenkooda magacaygu waa cali iidow xasan oo u orda qaranka oranka soomaaliya iyo naadiga horseed wallaahi maanta aad aan u faraxsanahay maadaama guul weyn aan gaaray aad iyo aadaan ugu faraxsanahay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed maxudiin yalaxow maanta waxaan ka qaybqaatay orodkii maaradoonka ahaa ee muqdisho mini maradon waxaan galay kaalinta saddexaad waxaan ku guulaystay biladan aad wada arkaysaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta orodka dalkaygaan ka qaybqaato oo aan hor ordo halyeegii soomaaliyeed ee cabdi bila cabdi dhammaan ciyaartooyii ka qayb gashay kuwa kaalamihii dhexgale kuwa u dambeeyey waxaan la eegana aad iyo aad mahadsantihiin waad guulaysateen adinkana orodyahanka soomaaliyeed cabdi bile cabdi ayaa isaguna ka warramay tartankani waxaan iyagana mudnaanta koowaad leh ciyaartoyda dhowrka boqola ee dadaalay ee saaka soo jarmaaday guryahoodii ka soo baxay ee halkaa dadaalkoodii inagu tusay oo cidna uga gabban waayey inay halkaas soo maraan jidkaas soo maraan qaar baa cagacaddaa qaar baa duruufo kale ka muuqdeen laakiin halkaa saaka waxay isu soo taageen jidkaa u soo ordeen u soo dhidideen waxa weeye waxay u taagan yihiin ummaddeenna iyo dareenkeedii iyo inaan wax hor istaagi karaa jirin waa markii ugu horreysay tartan nuucan oo kale uu ka qabsoomo magaalada muqdisho sannado badan kadib taa oo muujinaysa in weli rajo badan ay ka jirto caasimadda magaalada muqdisho saynab abukar maxamed v o a muqdisho